gudoomiyaha xiriirka bananoga lugta ee soomaaliyeed oo muddooyinka in ka dambeeya socdaalka maraay gobolada shabeellaha dhexe iyo galgaduud iyo waliba wasaaq kormeerey dhammaan garoomada degmada cadal ee gobolka shabeellaha dhexe usocoona ha hindhihindhay garoomada lafadow in reed dayactirow laga suubiyo goobo cusub oo lafadow in lagu dhiso garoomo laka dheerow banoonaga lugta aan koreyn waliba ku hadlay socdaalka iyo ujeedka safarka gudoomiyaha wasakarooga degmada agaasimaha xiriirka banoonaga lugta ee degmada waxaad inoo taha in bil kadib oo gudoomiyihii madaxweynaha xeerka somalia kubadda cagta oo isla goobihii oo maantay oo kormeerku imaado asoo diyaaro ah inuu ka jawaabo baahiyihii aan degmadan ku aragnay oona u gudbinay asigna uu nihiisa ku arko kadibna oo waxqabad la taaban karo oo ka samayn doona insha allah mudana gudoomiye garoonkan waxay noo sheegeen dhalinyaradu in lagu dheelo kubadda cagta lagu dheelo qaybta futsalka waagii hore dowladdii dhaxana lagu dheeli jiray basketboolka hadda burburaa ka muuqdo lasoo burbursanay ku dheelaan waxaan rajaynayaa in wax yaroo dayactir u baahan yahay dhanka kale gudoomiyaha xiriirka banoonaga lugta ee soomaaliyeed cali cabdi maxamed iyo weybowse ballan qaaday dhismo garoonka ciyaaro ee degmada adal ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan rajaynaynaa marka haddii la yidhaahdo waxaa nala jooga agaasimihii fustalka injineer dhiblaawe hadda ka horna meeshaan yimaadeen imaanshihiisa ayaa anagana waxaa nagu dhiirigelisay inaan aragno garoonkan marka waxaan rajaynayna insha allahu inaan garoonkan sida ugu dhaqsiyaha badan ugu dayactirno si ay ugu dheeraan ciyaarta fuustalka oo ka mid ah ciyaaraha aadka loo jeclay adduunka oo ah kubad cagta wixii kalena insha allahu cadale waa degmo xeebeed degmooyinka xeebta ku yaalla waxay helaan inta badan garoomo sallaxa oo xeebta ku yaallay helaan waana magaalooyinka ugu ugu qadiimisan waa meelaha adduunyada ka jira oo xeebaha leh banooniga aadaa looga dheelaa waxaan ku dhiirigelinaynaa marka inaan markaas la joogno la soconno annagoo la kaashanayna urur kubadda cagta hirshabeelle iyo wasaaradoodaba inaan marar badan aan wixii la kari kara ka horumarino u qabanno tababaradii macallimiintii rifiriigii wixii ay kubadda cagta ku socon lahayd inaan la garab taagnaano ayaan rajaynayna insha allahu noola socday cabdalla cabdalla oo aan la'aantiisaba anagu aana imaan lahayn sababtoo cadalle annaga si fiican marka guddoomiyaha laga reebo dadka lagama aqaanin ninkaan la soo xiriirayna asagoo ahay